barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban iyo weliba aad ka maqlaysaan barteena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah labada bisha sebtembar sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyarada xirfadda dhartolista kaga shaqaysta magaalada nairobi muuse haddaad tahay khaas ahaan aniga haddaad tahay laba album ayaan socdaa iyo album kaloo soomaaliya aan sameeyey baa jirta inkastoo aan anfadyahay soomaaliga waxaan isku dayay inaan album sameeyo ilaa anfartoo af soomaaliya ku heysaan soomaaliduna anfari way ku heysaan laakiin waa muuse axmed xamadu oo ka mid ah fanaaniinta dhallinyarada ah ee kasoo jeeda qowmiyadda cafarta ee jabuuti waxa uu ku heesaa luqadaha cafariga iyo soomaaliga waraysi ayaanan idinkaga haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan kaalimihii heesaha
sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad kusoo dhawataan warkii dunida
ardayda dugsiyada sare ee hong kong ayaa banaanbax sameeyey iyadoo ay maanta ahayd maalintii ugu horreysay ee iskuullada dib loo furay si sanad dugsiyeedku uu u bilaabmo ardayda ayaa isugu soo baxay goob fagaare ah iyaga oo muujinaya taageerada ay u hayaan kooxaha u ololeeya dimuqraadiyadda dibadbaxayaasha hong kong ayaa subaxnimadii hore ee saaka oo isniin ah jadgooyo ku sameeyey shaqaalaha u socday goobaha ay ka shaqeeyaan arrintan ayaa qayb ka ah banaanbaxyada ka socday hong kong muddooyinkii u dambeeyey khubarada saadaasha hawada ee maraykanka ayaa ku tilmaamay duufaanta dorian mid masiibo qaran ah duufaantan ayaa isniinta maanta ah aada u saameysay jasiiradda bahamas iyadoo oo wadata dabaylo xoogan iyo roob aada u badan dhibaatada ugu culus ayaa ah iyada oo duufaantu si gaabisa ay u socoto taasi oo suurtagal ka dhigaysa in khasaaruhu uu sii bato ra-iisul wasaaraha dalka bahamas ayaa maanta ku tilmaamay maalintii noloshiisa ugu xumayd isaga oo ka hadlaya dhibaatada duufaanta dorian ay ku hayso jasiiradda bahamas
halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a magaalada nairobi waxaa ku nool dhalinyaro soomaali ah oo ku shaqaysta xirfadda harqaanka ee dhartolista qaar ayaa ka dhexlay aabayaashood qaarkoodna iskuulle ayay uga soo baxeen warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed
mihnada sharqaanka ama harqaanka waxa ay ka mid tahay shaqooyinka ay ka shaqaystaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isliya ee magaalada nairobi waxaana dhallinyaradan ay isugu jiraan kuwa shaqadan barashadeedii wakhti geliyey iyo sidoo kale kuwa shaqadan ka dhaxlay aabbayaashood oo horey ugu shaqaysan jiray mihnadan inta badan dhallinyaradan ayaa dharka iyo daahyada u tola dadka soomaalida iyo sidoo kale dadka ajanabiga ah ee ku nool magaalada nairobi waana shaqo ay ka helaan dhaqaalaha ay ku maareeyaan noloshooda iyo midda qoysaskooda inkastoo ay xiliyada qaar suuqxumo ay ka sheeganayaan maxamed ibraahim cali oo ka mid a dhallinyarada shaqadan ka dhaxlay aabbayaashood ayaa waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqeeya shaqadan harqaanka ee suuqa bangkog ee xaafadda isliya ee magaalada nairobi ugu horeyn magacayga waa maxamed ibraahim cali aad baad u mahadsantihiin idaacadda v o a waan idiin salaamayaa marka waxaan ku jirnaa shaqadayna oo holmaalmeedka ahayd marka dharkaan tolnaa marka shaqadana maasha allah dharka waxaan tolnaa gaar ahaan dharka dumarka tababarka laga horta oo dhowr qaybood baa loo socda dharka ragga dharka dumarka iyo dharka guryaha sida gaarmada saddexaas shey baan u shaqaynaa suuqana saddex shey baa lagu talaa qaybahaas kala duwan ah marka annaga hadda qaybteenaan gacanta waxa ku haynaa dharka dumarka marka ilaa goormaa soo bilowday shaqada wansan shaqadan aniga gaar ahaan waxaa wadaa kutoka two thousand and seven markii laga soo bilaa two thousand and seven ilaa hadda baan xaafadda ku fadlaan ahay xirfadeyduna waa wan xaqaanka marka taa baan ku shaqaystaa waan ilmahan ku korsadaa waan ku degana xaafadan ku degnaasin marka hore ma maskuul baad ku baratay u adeegaysa waa marka waa mahadsan tahay waa su-aal aad muhiim u ah walaal iskuulka ma aanan baran shaqada waxaa weeye waa shaqo dhaxaleed waa cilmi waraaso waaye aabbahay wuxuu ahaa yaqaanle waagii hore alxamdulilah wadankii baan ku sugneen wadankii waan ka soo tagnay 2006 dhallinyaradiis baan ka soo tagay shaqada markaa halkaa aan joogayna dee anoo yarbaa indhaha ku arki jiray haddana alxamdulilah waan ka shaqeeyaa professional fiican waaye waan iskuul midna baan u tegin walow ay jiraan dad iskuulaad u taga oo tadmisharka qaabka loo cabiro qaabka dhabka loo hagaajiyo dad la biro way jiraan laakiin aniga waa alxamdulilah ka waran marka la tolayo harqaanka oo kale een, caqabada ma jiraan wax caqabada ama dhibaatooyin qofka tusaale ahaan matalan adigoo kale hadda kulanto
maasanta waa jiraan marmar caqabadaha ma badna laakiin marmar bay dhacaan qof safar ah dhar keenay dharkii korontada ay naga tagto een, qof safar ah dharkii laga daahiyey waxyaabo badan baa dhaca laakiin inta badan waa ka tugdoonaanaa shaqadan waa shaqo u baahan experience qofka hadduu inta aqoon u leeyahay wuu xadidi karaa in la xadidaa loo baahan yahay suuqa ka waran hadda waaw waa suuqa waayihii hore iyo hadda farqi weyn baa u dhexeeya waayihii hore shaqo fiican baa jiri jirtay oo lacago fiican baan samayn jirnay gaar ahaan sanadkan shaqada aad bay u yar tahay sanadihii hore baa aad shaqada u fiicnay marka alxamdulilah laakiin waa helnaa laakiin sida hore ma ahan shaqada waa aad bay nooga hooseysaa waxaa sidoo kale jira dhallinyaro shaqadan muddo badan ku soo dhex jiray kuwaasoo hadda dhallinyarada kale ee soomaaliyeed u faa'iideeya islamarkaana u tababara sida harqaanka loogu shaqeeyo mana ahan wax fudud in qofku uu ka shaqeeyo shaqada harqaanka isaga oo aanan loo tababarin dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah siyaad nuur oo sida uu ii sheegay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed u tababaray shaqada harqaanka kuwaasoo hadda ku shaqaysta siyaad alla siyaad ay siyaad maxaad ka wadaa aniga waxaan qabtaa sharqaantada hay waka war ma bilow sharqaan waxaan bilaabay tuwo tuwo bilaabay kolley sharqaanka horta wax fiican waaye markii beddelkii shaqo la'aan oo magaalada oo koolo la fadhiyo darbi la fadhiyo inaan shaqaysanno oo dhallinyarada kulli inaan sh- inaan oo sh- shaqaan gelino arkaan barno aan u imaanay anaga naftirkeena alxamdulilah biilkeena waa helaynaa wax kasta waa helaynaa si in kasta oo bannaanka fadhiyno oo dallacaan fadhiyno aan arqaan ugu soo gallay dhallinyarta kulli waa soo galeen alxamdulilah de waxayna waa helaynaa khaasatan qaybtay qaabilsan tahay macallin oo sharqaan dad baraay dadkan bar waa buuxaan hadda waa galbadeen mid ka mida waa kaa sharqaan tulaaya waa fadhiya waa kaa sharqaan tulaaya Ee, dad qaarkood oo hoosaa joogaan oo shaqaysanayaan dad qaarkood mandheeraa jiraan meelaaha jiraan taakabaa jiraan mooyalaa jiraan waa dad dad badan aan wax baray marka ma si bilaasha ku bartaa mise wallaahi freean bara waka len waa i imaadeen eh, iskuul waa soo dhammaysteen marka u imaadeen oo eh, inaan arqaan baranaan rabnaa oo magaalada galno oo specialan noqono saas waa dhaheen maxaa marka kugu dhaliyey inaad barto inaan baro yacni wiil- wiilashka walaalihii wahay inaa inaa wax bartaan oo berri wax qabsadaana oo dadka la baraan oo guursadaan maxaa yeelay haddii iskuul haddaad soo dhammaysto oo darbi joogto stiibkada digrii dibloma master haysta shaqana ma haysto kan laakiin haddaa wax barato hal ijaab oo shan ijaab oo toban ijaab haddaa hesho lacag fiicana heshaa beri ka maalina hal sana haddaa joogtana oo naag orosi ciddaa dhaqme waxbaa hele wax kastaa helaysa markaa saas darada u barta waxaa sidoo kale jira caqabado ay ka mid yihiin suuqa oo mararka qaar hoosudhac uu ku yimaado iyo korontada oo mararka qaar ka tagta taasoo u horseeda in xoogaa ay istaagto shaqadooda maadaama inta badan suuqyada ay ka shaqeeyaan ay yihiin kuwa mugdi ah oo ku yaala qaybta hoose ee dhismaha khadar maxamuud xareed v o a nairobi haatan dhegeystayaal aan ku nasanno heesta isma odhan iyo fanaanka cabdiweli ismaaciil sayidka
isma oran axad baad socdaal geeli isma oran isniin baad dalxiis tegi isma oran inan baad ku caashaaqi amarkaagu badanaa allahayo isma oran axad baad socdaal geeli isma oran isniin baad dalxiis tegi isma oran inan baad ku caashaaqi amarkaagu badanaa allahayo aroortii talaada aqalkii aan ku soo degay anoo taagan irida ee caafimaad qaba sow ubax lamuu daran soma marin agtaydo sow iftiinkii imuu qaban sow eegmadeedii muddo kuma aloolayn indhulibiqsi waaye afka hadalka maan oran oo diibaan tallaabayo isilaawayo iska raaca gabadhii ila jacaylku kaa adag haddaada aabilu howl tahay ileen ogolku waa balo igar lama salaaxe cinyar laguma maalin ila jacaylku kaa adag haddaada aabilu how tahay ileen ogolku waa balo igar lama salaaxe inyar laguma maalin
yaa salaam yaa salaam waa ereyadii abwaankii weynaa cumar nuur laxankii cali shaacir muusikii iyo wiilkii sanadka bashiir hanuuniye iyo codkii halaasiga ahaa cabdiweli ismaaciil sayidka dhagays wacan
iilashiyo og ii baxaa tahay caqligiyo aqoontaydii baa tahay indhahayga araggoodii baa tahay ina yahay ogsoonow kumaan oran iilashiyo og ii baxaa tahay caqligiyo aqoontaydii baa tahay indhahayga araggoodii baa tahay ina yahay ogsoonow kumaan oran arbacda habeenkii arrinkii ma uu noqon abbow iyo abbaayo is-afgarad ma uu dhici alla mahadi weeye meherkiyo arooskii soo qamiistaan imay oran soo waraamigaygii jimcihii aroortii horidaydii may noqon sabtii aqalki maan gelin muddaan aamusnaayo istareexayo abshiraysta gabadhii ila jacaylku waa olol iftiin weeye kuu baxa ileen ogolku waa balo igar lama salaaxe inyar laguma maalin ila jacaylku waa olol iftiin weeye kuu baxa ileen ogolku waa balo igar lama salaaxe inyar laguma maalin
intaasna aynu kaga baxno heeskaasi isma oran iyo codkii fanaanka cabdiweli ismaaciil sayidka halkaad kala socotiin waa laanta af soomaaliga ee v o a muuse axmed xamadu waxa uu ka mid yahay fanaaniinta dhallinyarada kooxda haldoor ee dalka jabuuti ee qowmiyadda canfarta waayihii safanka iyo heesaha soomaaliga ah ee uu qaado ayuu uga warramay waryaheena dalka jabuuti sagaal saciid faarax
horta asalaamu calaykum aada iyo aad ayaan kuu mahadcelinayaa saga- sagale barnaamijka igu soo dhaweysay marka fankeeni wallaahi waa fan ah, taariikh weena Ah, s- waxaan soo tartan ayaan soo marnay marka fankiina aada iyo aad baan s- nasiib ku helay marka heesihii heesiheeni fanaanteeni horaan ku qaadaynay Ah, qaybta afka canfar iyo afka soomaalida baan ku qaadaynay heesaheenii ah, khaasa maanu lahayn heesaheenii ah marka aan soo baxaynay waxaan kusoo baxnay heesihii ah, fanaanteeni waaweyneed heesoogii baan kusoo baxnay marka heesihii marka inay caan noqdanna iyo faa'iido noo noqotay Ah, annakuna marka sidaa baan kusoo baxnay tartan ayaan kaga soo baxnay sidaa baan fankeenu xaggu ka bilaamay waan xaggaa ka bilaamay fankeenu Mm, wax badan baa isbedelay maanta iyo shalay isbedel weyn baa jira marka heeso ayaan samaysanay maanta heesaheeni ayaan ku heesnaa muuse haddaad tahay khaas ahaan aniga haddaad tahay laba album ayaan socdaa iyo album kaloo soomaaliya aan sameey baa jirta inkastoo aan canfaryahay Ah, ah, soomaaliga waxaan isku dayay inaan album sameeyo ilaa canfartu af soomaaliya ku heesaan soomaaliduna af canfari way ku heesaan laakiin anigu nasiib waxaan heshay inaan album sameeyo oo heesahaygii aan ku heeso oo waa ka abwaaninta ay sameeyeen waa kaa sida marka waxaa tahay fanaanka ugu horreeyey ee ee canfariya ee album dhan oo soomaaliya sameeya oo waa ka ha waa sidaa weyaan way jiraan kuwa heesihii hore ay ku qaadeen heeso jadiidoo dee xabilxabidos ka jira laakiin nin album uu sameeyey kuwa toban hees nin sameeyey eh, in anigu aniga ugu horeeyaan u maleeya hadday jiraanna mooyaan laakiin mm, laakiin fanka xaggaa baan ka gaadhay marka dhinaca dadaalku wax walba wuxuu ku xidhan yahay inkastoo aan fanaanahay dhinacana abwaannimo aan ahay dhinacna laxamiistina waan samaystaa marka fanaan iska buuxa ayaan ahay mm. laakiin waxaas oo dhan waa dadaal weyn dadaalkaabaa xagga ay soo gaarsiiyey sanad baan idaacadda magaca idaacaddan ku shaqeynaynay fankeeni xagga uu kasoo gaadhay tartan hadday noqoto maantana waxaan nahay fanaanintii ah, qaranka ayaan nahay ciidan baan nahay f- ciidan ayaan ka jawaabnaa fanaaninta dalka ayaan ka wax ka sheegnaa jaceyl baan wax ka sheegnaa wadankeena amaanaa dalkeena amaanaa warka marka ah, ciidankii jamhuuriga ilaaliga ayaan ka mid nahay waa kaa dee xagga ayaan ka haysnaa
Een, bal waxaad iga warantaa hees heestii kuugu horreysay soomaaliya ee aad qaado ereyadeedi ma xasuusta
heestii ugu horeeya aan qaaday waa heestii ah, cabdu axmed qor allahu naxariiso heestiisa weyaan heestaabay ahayd waxaan ku heesay Ah, marka idaacadan ku xafiday maxamed aadan dugsi waan u mahadcelinaya isaga i xafisiyey marka waqtigaas aan tartan ku jirno ayaa ahayd baa waq- heestaabay ahayd heestaydii ugu horeysay aan ku qaaday
tusaale ahaan ereyadaad qaaday heestaad waad xafiday ereyadii ma xasuustaa een, kuugu horreeyaad markaa aad- aad beejkii kuugu horreeyaad qaado dad iigu luuqayso waan hayaa siduu lai xafisiyey baan u hayaa sidii maantoo kale ayaan u- waa weligama masaaxmin waa ka heesta waan ku heesay ininka- imikana waan ku qaadi anuu hagaagsan adigay hodo sidii hilaaci habeenkii hortayda maro naftaydan hoogeed hogaanka noqdee anugoo haybin kule isku mahureen naftan hadhaynen miyaanada haleynin Oh, cilmi bahoodan heblaydun hayo intuu haleelin oo joogsan wadkiiba hele hawshiisii maantana anay haysataa wow wow absolutely codkaaga wuxuu ku macan yahay la iska dhegaysto bilaa muusigba heestan baa kugu horreysay oo tartankaad heestaad ku marti bay ahayd n hadda heestee kugu dambaysa heesta soomaaliga tii ugu dambaysaad samaysa hadda iminka heestii ciidda ayaan kaga qaybgalay heestii ugu dambeysay ee soomaaliga dib weyaan adduunyadu ayaa la idhahdaa abwaan qumanay sameeyey marna sheefkaygii marna macalinkii dhaqankaygii waa nin haldoor ka mida wayaan Ah, marna waa gabaye eh, gaba- gabadii caanka ee ee hooyo ninku ku gabay wayaan marka waan u mahadcelinayaa dhib weeyaan adduunyadu dhowaan buu caashaquna dhab ii soo heebsaduu dharbaaxada igu dhiftay
waa tahay kaasi waxa uu ahaa muuse axmed xamad oo ah fanaanad reer jabuutiya wuxuu magaalada jabuuti ugu warameeyey wariyaha v o da sagal saciid faarax haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur nuur bukhaari
mahadsaned xuseen kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaanu ku bilaabi doonaa horyaalka premier league ingiriiska laba ciyaar ayaa dhacay axaddii shalay kooxda everton ayaa laba gool iyo saddex gool iyo laba uga badisay kooxda wolverhampton wonders waxaana markii ugu horreysay labada kooxoodba u kala saftay laacibiin weerarka uga ciyaara dalka talyaaniga oo kale ah ciyaaryahan muuse kane oo everton ay ka keentay kooxda juventus iyo ciyaaryahan patrick cotrone oo weerarka uga ciyaari jiray milan balse shalay markii ugu horreysa u saftay kooxda wolverhampton labaduba wax gool ah ma aysan dhalin arsenal ayaa waxaa barbardhac laba gool iyo laba gool ah ee la gashay tottenham waxaana goolasha mar walba ka daba tegaysay tottenham kooxda arsenal oo goolasha arsenal labada gool waxaa u kala dhaliyey weeraryahanadooda alexander lagaset iyo obamian halka tottenham ay u kala dhaliyeen harry kane iyo ericson dhinaca sbain ciyaaro xiise leh ayaa dhacay kooxda real madrid ayaa waxa ay si dirqi ah ay uga fakatay guuldarro ku dhici lahayd kadib markii ay barbardhac laba gool iyo laba gool ah ay la gashay xalay kooxda via real labada goolba kooxda real madrid waxaa u dhaliyay ciyaaryahan bale oo maalmahan aan wax gool ah u dhalin laakiin dhammaadka ciyaarta ayaa kaarka casaanka ah loo taagay oo ciyaarta laga saaray kadib markii uu laba jaalle urursaday ciyaaryahankani ciyaarihii kale ee sbain dhacay atletico madrid saddex iyo labo ayay kaga badisay aybar sbanyol ayaa sidoo kale laga badiyey oo granada ayaa saddex iyo eber ku qabatay valencia laba gool iyo eber ayay ku suuldaartay real mayorka dhinaca talyaaniga ciyaaro xiisaleh ayaa axaddii dhacay ee kooxuhuna waxay isu arkeen sidan mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa waxay dhex mareen kooxaha isku magaalada ah ee lazio iyo rome waxaana ciyaartan ay ku dhammaatay bareejo gool iyo gool ah torino saddex gool iyo labo ayay ku dharbaaxday atalanta inter milan laba iyo hal ayay ku salaamaysay calary waxaana mar kale gool u dhaliyey weeraryahankooda cusub romelo lukaku oo dhowaan ay lacago fara badan kaga soo iibsatay kooxda manchester united laakiin markii uu goolka rigoorada ahaa dhaliyey ciyaaryahan lukaku xalay ayaa waxaa cunsuriyey taageerayaasha calary waxaana la filayaa calary inay ganaax ku mutaysato waa markii labaad oo sanadkan ay taageerayaasha calary ciyaartooyda madowga ah ee ka ciyaarta talyaaniga ay kula kacaan falal cunsurinimo ah genoa laba iyo hal ayay dirtay fiorentina leja ayaa waxaa ka badisay verona oo hal iyo eber kaga badisay saswolo afar ayay ku dharbaaxday samdoria parma iyo udinesna saddex gool iyo gool waxaa ku badisay kooxda parma dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda maanta wasaqda dhexe xilliga yurub ayuu xirmi doonaa dalalka talyaaniga iyo dalal kale oo yurub ah waxaana isla maanta la kala iibsaday dhowr ciyaaryahan waxaana ugu weynaa ciyaaryahan falkaw oo kooxda manaarko ka tegay kuna biiray kooxda galatasaray ee dalka turkiga ilaa iyo shan iyo labaatan kun oo taageerayaasha galatasaray ah ayaa xalay waxa ay kusoo dhoweeyeen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada istanbul taageerayaasha kubadda cagta ee turkiga ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn dunida kubadda cagta aadna u xiiseeya kubadda cagta falkaw waa soddon iyo saddex sano jir waxaana uu la la sheegay in uu u saxiixi doono saddex sano oo heshiis ah kooxda galatasaray horey wuxuu ugu soo ciyaaray kooxaha atletic madrid ee dalka sbain iyo kooxaha manchester united iyo chelsea ee dalkaasi ingiriiska galatasaray hadda waxa ay difaacanaysaa horyaalnimada turkiga sanadkii hore ayay horyaalkoodii laba iyo labaatanaad ku guulaysteen balse hadda kaalinta sideedaad ayay kaga jirtaa horyaalka super liaga ee dalkaasi turkiga jimcihii ayay kooxda kaysari sabor la gashay barbaro gool iyo gool ah ciyaaryahanka difaaca ugu ciyaaraya kooxda manchester united iyo xulka talyaaniga mateo dermian ayaa maanta ku biiray kooxda barma afar sano oo heshiis ah ayuu u saxiixay waxaa sidoo kale ee, dhinaca ingiriiska kasoo wareegay weeraryahankii tottenham ciyaaryahan fernando lorente oo ku biiray kooxda napoli waxaana uu ugu biiray hal sano oo amaah ah afar iyo soddon sano jirkan ayaa u dhashay dalka spain manchester city iyo juventus ayuu horey ugu soo ciyaaray roma waxay heshiis la gaartay maanta ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda arsenal henrik mkhtarian laacibkan u dhashay dalka armenia ayaa waxa uu ugu biiray kooxda roma heshiis sanad ah oo oo haddii ay doontana sanadka dambe ay iibsan karto Eh, ugu dambeyntiina milan ayaa waxay ku dhawaaqday in ay heshay weeraryahankii kooxda entact frankfurt iyo dalka croatia ante rebig ciyaaryahankan ayaa waxa uu qarka u saarnaa kooxda inter balse milan ayaa lasoo wareegtay waxaana la sheegay in ay ku bedelatay weeraryahankeeda andrea zilfa dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yihiin nuur bukhaari oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad kala socotaan oo laanta soomaaliga v o a haatan aynu ku wada nasanno heeskan aynu ugu luqeyn doonaan fanaaniinta deeqa axmed geydh iyo muuse gaas
gallin baan ku tabayoon tuyashada kalgacal adi kugu taame deeqay miyaa timi markaan tagay xidhiirkii sawdigii tirtiraye xitashaday jacaylka mahadaad isoo tabi isoo tabi mahadaad isoo tabi gelin baan ku tabayoon tuyshada kalgacal adi kugu taame deeqay miyaa timi markaan tagay xidhiirkii sawdigii tirtiraye ka tashaday jacaylka mahadaad isoo tabi isoo tabi mahadaad isoo tabi tiigsiga jacaylkii aan ku taami jiray weli waa tabtiisii mana tuurin wacdkii sawnigi tixgeliniyo taageero caashaqa kaaga tugi jiray anoo raba tudhaalaha tudhaalaha digsiga jacaylkii aan ku taami jiray weli waa tabtiisii mana tuurin wacdkii
sawnigi tixgeliniyo taageero caashaqa kaaga tugi jiray anoo raba tudhaalaha tudhaalaha
kuma tashan garaadkuba heestaasi ay ku luuqeeyaan deeqe axmed geydhi iyo muuse gaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
kuma tashan garaadkuba inan kala tarsowniye tan iyo barashadeeni dashka igu tis qaadan awgaa la tiicaa